u ah idinkaa ehel u ah idinkaa waa soomaali oo dhan isbitaalka waxaa lagu daaweeya waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo walaalkeen oo aqoon u leh deegaanka deegaanka isbitaalka ku yaallo wax iyo siduu u shaqeeyo isbitaalka iyo iyo dadka ka faa'iidaysa iyo siduu importanti u yahay insha allah runtaas oo ah dhinaad wada taqaanaan oon tacriif u baahnayn insha allah wuxuu nooga sheekayn doonaa isbitaalka deegaanka uu ku yaallo oo in badan u baahan tacriif
waa mahadsan tahay dakhtarka ku soo dhowow boosan magaaladii aqoonta magaaladii ilbaxnimada magaaladii xorriyadda magaaladii halganka maraykanka magaalada booston ayaan kugu soo dhowaynaynaa iyo shacbiga soomaalida magaalada booston isbitaalka aan caawa ka shanqarinayno oon u wada fadhinno ka qayb qaadashadiisa waxaa isweydiin leh mashruuco marka la dhisayo mashruucu inuu lahaadaa haqatir baahi bulsho hadduusan jirin haqatir baahi bulsho mashruucaas mashruuc hiidgalaya ma aha waxaan ka wadaa inteennan iyo intoo kale haddaan isku tagno oon magaalada gaalkacyo saddexdii guriba u dhisno eti mashiin lacagta ay kala soo baxaan magaalada gaalkacyo lacagta ay kala soo baxaan mashruucaas muxuu noqonayaa nin qaawan oo koofiyad qurux badanna loogu deeqay markee mashruucu haqabtir baahe bulsho ma lahan mashruuca hadda caawa aan ka hadlaynaana wuxuu leeyahay haqabtir baahi bulsho bulshada ayaa u hanqabta bulshada baahideeda ayuu daboolayaa waxaan rabaa lixdan sano ka hor dadka deegaankaas deggan dhibaatooyinka ay qabeen baahiyada ay qabeen oo aqoondarada caafimaadka gaajadu ay ka mid yihiin halgankii ay la soo mareen waxaa jiri jiray xilligaas nin la odhan jiray shaariba cadde wuxuu ahaa nin ilaahay xoolo siiyey oo baadiyaha gaalkacyo ku noolaa oo bulshadiisana taakurin jiray wuu xanuunsiday waa jifraday tallaabaduu qaadi waayey dariinka ku ururay markii dambe waa la soo qaado lacag baa lasugu diray xamar baa la keenay dhakhtar baa la geeyey waxaa la yidhi maxaa ku hayo wuxuu yidhi indhaha waa la wareejinayaa maskaxda waa ay dhalaalaysaa lafuhu waa shumaya dhuuxu waa ay dhalaalayaa war intaas haba ahaatee maxaa kuu daran oo hadda lagaa daweeya meel iyo caafaad qabtaa ma jirto markaasuu dhakhtarkii wuxuu ku yidhi weliga allaha jug ma ku gaarta wax juga ma ku gaarta markaasuu yidhi dadkeenna dhinacaas gaalkacyo baadihiisa dhinaciisa dadka dega yani jug aan jug ahayn oo wax la sheegta aan ahayn ma ahane waxaan hadda garan karaa ma jiro markaasuu bajugta ku gaarta ii sheeg buu yidhi markaasuu yidhi waxaas wax la sheegi kara maahan laba jeeroon ceel ku dhacay iyo surgubayo saddex jeera iyo toorre igu dhilqatay iyo toorre igu dhilqatay mataqaana toorre inta gashay daarkii uu soo baxay toorradii ku artay toorre igu dhilqatay iyo rato laba jeer ee haraajiyey maxaa cudurka isugu darsamay calaa kula xaal ninkii dhakhtar fiican buu helay waa la daawiyey waa caafimaaday waa raystay baadihiisii ku soo laabtay markuu ku soo laabtay hogaamiyihii beesha ayaa shir dadki u qabtay markaasuu yidhi bulshada degaanka bulshada degaanka maantay aayahan aan ka tashanno ninbaa soo boodayo wuxuu yidhi baahidu kala darane maanta dan baa tiri ceel aan faagno maatida dalka u biyeyno odaygii beesha wuxuu yidhi may bulsho jaallo weeyaan may taakurihii beeshaa soo booday markaasuu yidhi baahidu kala darana maanta dan baa tiri beer aan faagno maatida gaajada ka dawayno wuxuu yidhi gudoomihii beesha may bulsho jaallan weeye shaariba cadde baa hadalkii qaatay markaasu wuxuu yidhi baahidu kala darane maanta danbaa tiri cusbitaal aan taagno maatida cudurada ka dawayno danbaa tiri cusbitaal aan taagno maatida cudurada ka dawayno markaasu ugu daray ugu daray wuxuu yidhi qoor jaban miyaad kabi kartaa haba qalloocdee qoor jaban miyaad kabi kartaa haba qalloocde heska qalloocdaatee qoor jaban miyaad kabi kartaa marka waxaan ka wadaa baahidu kala darana maanta dan baa tiri isbitaalka aan taagno dan baa tiri isbitaalka aan taagno marka sababta ah bulsho aan caafimaad haysan waxba baran karto bulsho aan caafimaad haysan beer ma qodi karto bulsho aan caafimaad haysan biyo ma heli karto bulsho aan caafimaad haysan waxba ma tiri karto caafimaadku waa aasaaska nolosha waxaan rabaa intaas inaan kusoo gebagabeeyo iga raallahada waa lagu gaaday waa mahadsantihiin